taliyaha guutada shanaad qeybta toddobiy labaatanaad ee ciidamada xooga dalka korneel maxamuud xasan ibraahim baakay ayaa sheegay in tallaabo laga qaadi doono ciddii jibiso heshiis hordhac ah oo la dhex dhigay laba beelood oo dhowaan ku dagaalamay deegaana hoostaga degmada matabaan ee gobolka hiiraan dagaalada ka dhaca deegaanada hoostaga degmada matabaan ee gobolka hiiraan ayaa salka ku haya lahaansho dhuleed iyadoo dad badan ay ku dhinteen waxa uu sheegay in heshiiskan hordhaca ah ee ay wadgaareen labada beelood ciddii jibisa ay tallaabo ka qaadi doonaan anoo ku hadlaya afka ciidanka qalabka sida waxaan muddo isbuuc ah joognay nawaaxiga degmada matabaan ee dhulka miyiga ah oo dagaal uu ka dhacay dagaalkaasoo u dhexeeya laba jifo oo walaalo oo wada degan saraakiisha qaybaheeda kala duwan hadday ay tahay nabad sugid hadday tahay buluus hadday tahay military intaba waxaan ka qayb qaadanay in habad joojintaas iyo macnaha in dagaalkaas lagu la kala joojiyo dadka ehelka oo ku dagaalama meeshaas ayadaa arrintaas ayaan maalmahana u joognay maantana alxamdulilah waxay noo taagan tahay meeshii ugu wanaagsaneed waxaa jira guddi ka koreeya oo dhaqan ah labada jufo oo ku dagaalantay nawaaxiga matabaan guddigaas qodobaa lasoo la gaaray laguna heshiiyey qodobadaas waxaan diyaar u nahay anoo ku hadlay afka ciidanka qalabka sida ciddii jibisaa in tilaabo laga qaadi doono bushir abdulcusmaan idaacadda gobolada dhexe magaalada beledweyne